haatana kusoo dhawaada barnaamijkii cawayska washington caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inoo haysa
dhegeystayaal waxaan idinku hayaa sheekooyin aan kala dhicin oo aan hubo inay idin xiise gelin doonaan waxaa ka mid ah lamaane gaboobay oo weli haya doolshihii arooskooda loo sameeyey lixdan sano ka hor dadka raaca diyaaradaha oo miisaankooda la ogaanayo ka hor inta aanay raacin dayuuradda oo aanay cagba saarin iyo sidoo kale waraysi kooban oo aan idinka hayo fanaanka maxamed xuseen lafoole iyo heesihiisii u dambeeyey ee uu qaaday oo aan caawa qaar idinka maqashinayo fadlan ku istaag miisaanka waxaan rabaa inaan ogaado culayskaaga waa kelmad inta badan dadka lagu yidhaahdo marka ay dhakhtar u tagaan si loo hubiyo caafimaadkooda amaba daryeel caafimaad loogu fidiyo laakiin haatan warkii hore war soo dhaaf waxaa hadalladaasi oo badi lagu yaqiinay dhakhaatiirta ay hadda ku bilowdeen dadka raaca dayuuradaha oo miisaankooda la ogaanayo ka hor inta aanay dayuuradda cagba saarin maxamed colaad xasan ayaa sheekadaasi noohay colaad kusoo dhawo barnaamijka mar kale caashoy waxaa sheekadan ay noqotay mid maalmahan haysata warbaahinta waxyaabaha bulshada ku cusub ee lagu qoslo ama lala yaabo daabaca haye dalka usbekistan ayaa shirkadda dayuuradaha ee usbekistan airlines waxa ay kusoo rogtay rakaabka raaciga dayuuradaheeda inay marka hore ismiisaamaan sidii caadiga ahaydna boorsooyinkooda iyo alaabada ay wataan la miisaamo si loo ogaado culayska ama miisaanka ay dayuuradda ku kordhinayaan dadka marka miisaankaasi waxaa looga dan leeyahay arrinta amniga diyaaradda mise waxaa la leeyahay sida loo kala miisaan badan yahaa loo kala lacag badnaanaya dhinaca tikitka iyo duulimaadka cashoy marka sheekadan warbaahintu waxay ka qoreen waxyaabo badan oo maado oo lagu qoslayo oo mararka qaar dadka looga digayo inay miisaankooda la socdaan haddii kale lacagaha dayuurada ay ku raacayaan ay ku kordhayaan weli lama xaqiijin in maaragtay dadka lacag lagu kordhinayo oo culayskooda lacag looga qaadayo waxay ku doodayaan shirikaduhu inay culayska diyaaradda iyo waxa raacaya oon ogaanayaan laakiin waa dhici kartaa in marka dambe faa'iido laga arko meesha oo shirikadaha ay bilaabaan inay dadka lacag ka qaadaan laakiin shirikaddu ma weyda xal kale bal inay miisaanka diyaaradda ay qaadi karto inay celcelis ahaan ku hesho intay dadka miisaan ay saari lahayd oo dadku ay waxoogaa yaro argagax u galaayo marka la yidhahdo miisaankaasi waa runta caashoy shirkadaha dayuuradaha dunida waxay lahaayeen xeer caalami ah oo sidaad sheegaysa oo ay ku hubiyaan dheelitirka culayska dayuuradaha rakaabka raacaya iyo alaabooyinka ay wataan shirkadaha qaar ayaa qaba in xiliyada qaboobaha oo kale waad aragtaa dhar waaweyn oo jaakada waaweyn oo dhogor ka samaysan oo qofkiiba ka culus oo qofkiiba ka culus marka waxay leeyihiin iyo alaabada dadka qaadanayaan oo soo badanaya iyo dadka buurbuuran oo dunida kusoo badanaya waxaasoo dhan ba waxay leeyihiin waxaa meesha ka saarayaan in qiyaastii la sameynayay in qof waliba culayskiisii iyo wuxuu wato culayskooda noqonayaan marka laga reebo boorsooyinka sida gaarka loo miisaamo marka haddamarka hadda xaaladdu waxay taagan tahay in dhinacii ammaanka diyaaradda laga fiiriyo laakiin waxaa laga yaaba in marka dambe laga dhex arka haddana in dhaqaalo kororsi oo xaggaas way u badan tahay qiimihii ay sare u qaado diyaaradaha lagu raacay way u badan tahay waxa laga baqayaaba taa ah oo dad badan oo burburan oo maaragtay dunida hadda wargeysada qaarkood way ku maadsanayaan waxay leeyihiin ninkii maaragtay miisaankiisu culus yahay ha u diyaar garoobo ticket ka qaalisan dadka kale oo kale marka colaad waxaad ka warantaa arrintan waa markii ugu horreysay ay dhacdaa cashay waa markii labaad ma aha markii ugu horreysay shirikadda dayuuradaha ee somawa air jasiiradda la yidhaahdo oo ah jasiirad caribianka ee badda bacificga ku taala ayaa ku dhawaaqday go-aankan oo kale sanadkii labada kun labiyo tobankii iyadu waxayba soo saartay xeer qof walba culayskiisa inta uu leegyahay lacagta tikitka dayuuradda uu ku bixinayo xeerkaasoo weli jasiiradaasi dhaqangalka ah marka haddaad samaawa tagto oo diyaarad raacayso miisaankaaga miisaan baa lagu saarayaa kadibna lacagta miisaankaaga mid la u dhiganta ayaa tikitka lagaa siinaya marka sida loo kala culus yaha loo kala lacag badan yahay culusyaha loo kala lacag badan yahay waaba arrin halis marka cabsida weyn ee la qaba ayaa hadda ah in shirikado kale ay ku daydaan oo dunida oo dhan wax caadi ah ay ka noqoto in dadka miisaankooda lagu dallaco lacag marka ay diyuuradaha raacayaan ama tareenada ama basaska casho sheekadan haddaan u laabto waxay soo xusuusinaysaa iskuol ku yaalla soomaaliya meel ka mid ah oo macalinka aada loo jeclaa maaragtay ardadu jeclaayeen marka fasalkii macalinkaa la siiyey ee loo iskuolka u qoondeeyey ayaa ku yaraaday oo ardadiibaa ku yaraatay marka uuna u madax banaanaa lacagta inuu ka qaato fasalka calaashaan ardaydii baa gala Ardaydii baa fa- gala- fa- fasalka u qaadi waaye oo u qaadi waayo oo marka tirada ka- ay ka tirada ka bateen bateen ardada isqoraysa ee isku isku soo qoraysa galaaskana way badan yihiin aad baa calaashaan loo jeclaa marka kuraasta taalana way xisaabsan tahay fursa- eh, tusaale ahaan haddii labaatan kursi meesha ay taalo labaatan arday inagu fariistoo doonayay marka qaar baa burbuuran oo waxay isku- eh, kuraastuna waa kuwa kuraastii loo hahayd isku wada dheganayd waa garta marka meeshii afar qof loogu talagalay ayaa laga yaabaa in laba qof ama saddex qof ku fariisato mid kamida buuran yahay waa garta marka macalinka waxa uu sheegay wuxuu soo dejiyey wuxuu yidhi ma dhihi karo een, galaaskayga maaragtay ka baxa oo aad buurantihiina waa laakiin garta wuxuu soo dejiyey kursigaa afar qof afar lacag baan ka rabaa haddaad saddex ku fadhiisataan afar lacag baad bixinaysaan calaashaan qofkii buurano qofkii buurano waa inaad bixisaa laba haddaad laba kursi meesh- meeshii laba arday fadhiisan lahayd haddaad fadhiisato waa in laba lacag bixisaa waa laba lacag malaha macalinkaas waxaa u baahnaan lahaa shirkadan cusub inay la tashi la samayso ila Waxaa la- isaga hore u waxaa- tijaabiye waxaaba laga yaabaa in qishka shirkadaha halka kasoo qaateen Ugoya itablada, ugoyo tambasi. Ugoya itablada, ugoyo tambasi.
lamaane maraykana oo degan gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa sheekadooda toddobaadkan aada loo hadalhayay kadib markii ay shaaciyeen inay weli hayaan doolshihii arooskooda ee la sameeyey lixdan sano ka hor markii ay isguursanayeen weliba hayn oo keliya maahe waxa ay weli cunaan doolshahaasi axmed cali sheekh ayaa sheekadaasi noo hayay axmed kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a bal lamaanahan iyo doolshahan la leeyahay lixdan sano ka hor baa loo sameeyey markay isguursanayeen welina way cunaan oo cunto way dhacdo maxaa loo lahaa bal kusoo dhawo barnaamijka horta caasha waad mahadsantahay barnaamijkan waa ku dhowahay Een, runtii arrintan markaa arkay aniga naftirkii een, aan kasoo bixinayay qaybta een, wararka ee idaacadda v o eda marar badanaa indhaha ku celiyo waxaan lahaa bal waxaanu ma ma runbaa markaa si fiican usii eegana waxaa ii soo baxday in een, lamaanahan oo degan gobolka florida ee dalkan maraykanka in ay dhaqan ka dhigteen oo ay ku xusaan meherkooda in sanad walba markii la gaaro maalinkii meherkooda ee sanad gurida ay ku beegneed inay cad doolsho ah ka goostaan doolshadii la keediyey maalinkii ay isguursanayeen waana lixdan sano ka hor hadda labaatan iyo toban iyo maah lixdan sano ka hor lixdan sano ka hor lixdan doolsho sano ka jiray hor marka marka ma doolsho ay isagii ugu magac dareen baa mise waa isla doolshadii xilligaasi loo sameeyey arooskooda waa iska doolshadii dee waa taqaanaa doolshooyinka qofka arooska ma eh, dhinac laga goon jiray oo dadka arooska loo samayn jiray doolshadii unbay keediyeen een, waxayna ku keydsadeen gurigooda marka waxay ku daraan een, wax ka dhigaysa maxaan ku rahdaa wax markay adkaadaan inay jilcaan marka doolshada waxaa lagu sameeyey oo oo lamaanahan oo isku guursteen magaalo la yidhaahdo nayik oo gobolka new york ka tirsan sanadii kun sagaal boqol iyo konton iyo shantii waxaana u samaysay sida ay leeyihiin een, naagta hooyadeed ayaa u samaysay marka keegii ayay meel dhigteen marka waxay ku xusaan ay leeyihiin eh, sanad guuro cajiiba ay noo tahay inaan arrintan oo kale aan u qaadano xusuus ka duwan waxyaabaha kale dhan oo dadku ay sameeyaan waa garta marka waxay rabeen uun sida muuqata inay wax cusub uun sameeyaan adduunkan waxaa lagu tartamaa in qofku uu maalinba keeno ra'yi cusub oo ka duwan wixii hore loo sameyn jiray marka ama ra'yi un bay ula jeedaan mise jacayl baa meesha ku jira mise in waxay dadku barayaan een, doolsho intaas jira la kaydin karo weliba la cuni karo Een, horta waan daawaday waxaan daawaday eh, videogii een, arrintan een, laga sameeyey marka oo dadkan ay ka hadlayeen een, waxaa la yidhaahdaa aan gabadha la yidhaahdaa een, ama maamadan ama ken ninka la yidhaahdo marka Oo, hadda ayeeyadani awowgan dhe
marka ayeeyadan iyo awowgan waxay leeyihiin marka waan dad da'doodu eh, siddeetankii eh, dhinac usii fiirinaya marka waxay leeyihiin waa xusuus eh, maalinkaas waa maalin ugu weyn si marka xusuustii aan sanad kasta usoo ceshanno waxaan dib ugu laabanaa maalinkii arooskii iyo doolshadii xitaa arrintan waxaa la yaabay yidhaahdeen een, caruurtoodii iyo ilmihii kale sii dhaleen oo eh, awowayaashii u ahaayeen iyo kulli waxay leeyihiin waa sheeko la yaab leh waaye oo hadda xataa v o eda keliin maahane warbaahin badan oo maraykanka arrintan qaadatay oo waxay la noqotay sheeko cajiib oo la yaab leh waxa kaloo yaab lehna in doolshadu ay tahay weli inkastoo ay isbedeshay xoogaa ay ad adkaatay haddana Laakiin weli waaba la still cunayaa.
waa- way cunayaan ay waa adk- waa arkaysa inay cad ka goosanayaan wa- wax yar oo waxay ku dalayaan een- een oo jilciya kadibna way goosanayaan marka wayna dhaqaalaystaan wax badan kama cunaan way- ilaa ilaa ay ka dhintaan ay rabaan inay isaga u haystaan waxaad ii sheegtaa marka een, hal su-aal laba su-aal ay uga kaarto waxaad ii sheegtaa marka qaabkee u kaydiyeen xaggee dhigeen waxay waxay yidhaahdeen eh, doolshadan eh, eh, waa nuuc la- eh, la yidhahdo fruit cake oo doolshooyinka hadda ah, eh, socda inta badan ayagsay leeyihin waxay leeyihin fruit cake waa doolsho laga sameeyo eh, u badan eh, eh, eh, miro u badan marka wa- xilligaas oo kun sagaal boqol shan iyo kontonkii doolshada noocan ayaa waxay ahayd midda ugu caansaneed dadka la yidhaahdo hebel maash- doolsho loo sameeyey maaha intii caadiga Haye.
marka doolshadii waxay ku keediyeen geed yaro oo maxaan ku idhahdaa ee, ee, ee, een, oo gasac yar ah markaas waxay saareen een, een, firiijka korkiisa marka een, waxay mariyaan sida ay leeyihiin waxyaabo kiimika oo oo ka mid ah oo ka dhigaysa cuntada mid aan doorsoomin taas ayay mariyaan kadibna een, caday ka goostaan sidaas ayay marbo dhinac uga uga jiitaan laakiin lixdan sano hadday tahay lixdan goor baa lasoo goostay soo maa lixdan goor ayaa la goostay oo- sanad oo- kastay goosanayeen oo- oo weliba lixdan lagu dhuftay laba ilaa iyadana way goosanaysaa isagana goosanaya marka waa boqol iyo labaatan goor baa la goostay boqol iyo labaatan gooraa la goostay doolshaduna doolsho weyn ay ahayd marka hadda wayna badnayd ah doolshadu.
way way badneed een, hadda sida ka muuqato videoga way, way sii yaraanaysaa iyagaaba si gaboobay ayagana cimrigooda waa waa isla socdaan marka waxaa laga yaabaa inay isku meel kusoo dhamaadaan marka waxaad ii sheegtaa marka ma- waxay leeyihiin markastoon goodsanno ilan sawirkooda xataa waan arko aad ba u yar yaryihiin oo iyagoo alla dhalinyarada qurux badana iyagoo aad u dhalinyaro malaha Way fiican.
markaas een, malaha aan labaatankiiba gaarin sida muuqata marka een, ma waxay leeyihiin dhadhankii habeenkaas way bahashu leedahay oo habeenkaas dareenkii nagu jiray iyo ilan markaad hadda xilliyada qaar oo kale si fiican haddii ay jirto een, sheekaad maalin meel ku maqashay ama jawi haddaad gasho wixii baa kugu soo dhacay xilligaas aad sameynaysay Aad u moogtaa?
weyn, aad u marka weyn.
waxay leeyihin mar walba oon goosanno waxaa nugu soo dhacay jawiga xilligaas siduu ahaa u Si qurux fiican.
badnaa macnaha dadku ee, ee, qofba markuu ee, u dabaaldegayo sanad guuradii ee, guurkiisa qofba wax buu sameeyaa ayagu marka waxay leeyihiin cunista doolshadan waxay noo celisaa maalinkaas iyo xusuustaas dee marka dadku ay ee, isku cusub yihiin oo maanta isguursadaan iyo lixdan sano kadib jacaylku weli sidiisi maahan oo waxaa waaye inta badan marka Waa xiisahaasay la- ka dhadhaminayaan xiisihii ay dib ugu laabanayaan iyo jacaylka iyo farxadda iyo maxaan ku rahda markaas waa- waa yaabaysaa wejigooda sida ka muuqata
aad baad mahadsantahay axmed thank you adigaa mancaash Kukuya y tablada, kukuyo como vacío. Kukuya y tablada, kukuyo como vacío.
waa hagaag waxaad weli dhegaysanaysaana barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku abatiyo qaali hooyadaiyo umani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala quruxlama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan ibcaa waqiraya
qaybtan u dambaysa ee barnaamijkana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa waraysi aan la yeeshay fanaanka maxamed xuseen la fuulay oo sannadihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka kadib muddo dheer oo uu qurbo joog ahaa maxaa horta hore waan ku salaamaya marka hore adiga iyo iyo dhammaanba shaqaalaha v o a salaan kadib runtii maxamed waxaan hadda joogaa saddexdii sano ayaa waxaa iga dhamaan bilo waxaan imid labadii san iyo saddexdii tobankii horraantiisii ayaan kusoo daraayo wallaahi markaan horta imanayo magaalada malahay muddo intaa la edaa sii joogi doontaa waxay ahayd inaan laba wiil joogo laakiin igala fogaatay oo aniga jooga ilaa saddex sano hadda haye bal haddaad sirtana siiso waxyaabaha xamar kugu celiyey ee salka kugu qotomiyey maxaa ka mid a la fuulow wallahi xamar runtii xamar hadiiba aan aan ogahay in een, macnaha een, maqaana berigii hore cabsidaa ku jirtay wadanka ku dhibadnaa laakiin een, marka dibadda la jooganayo een, way kasii daran tahay oo een, waxaa nagu xiran waxyaabo kaloo fara badan laakiin markaa wadanka gudihiisa kumaadasana ogaanaysaa een, marka markaan wadanka ina farsantii ayaa inaan ku joogo magaaladeydii oo ku dhashay oo aan mataqaanaa kusoo barbaaray markii aan imid een, ee aan muddana ka maqnaa ayaa maadaama aan xaggaana shaqa markaa aanan ay iga tukanaysa aanay jirin ayaa waxaan ii inaan halkaa ku noolaaday in muddo aan hooyadooda xanuunsana in magaalada joogto
waxaad markaa iiga warantaa muddadaas aad xamar ka maqnayd waa waa waa imisa sannadood aad xamar ka maqnayd kusoo noqoshadaada hadda kadib eh, ka hor xamar xamar wax- xamar waxaan ka baxay eh, sagaashan iyo afartii aan ka baxay bishii bilaab markii aan dib igu soo noqday ugu horreysana waxay ahayd labada kun iyo saddex toban waaw marka muddo dheer baad magaalada ka maqnayd marka isbeddelka hadda kuu muuqda ee muqdisho aad ku aragtay xilligaasaad sheegaysa xilli waxay ahayd ay colaad daran ka jirtay ee magaalada muqdisho gaar ahaan inkastoo guud ahaan soomaaliya ka jirta laakiin- olaad daran oo ka jirto aadka xilli aad u xunahayd xilligaan ka baxay magaalada muqdisho oo runtii aad aad u xun oo gaajo iyo xiriir iyo colaad iyo xasaad aad u jira badan ku jira markaa xagga magaalada waaba xilligii cagabararkii taariikhda galay uu jirana ayay ahayd baan malinaya wakahaa xilligii cagbararku jiray halkan ciidamada maraykanka yimaadeen iyo adduunka dha yimaadeen oo dagaalka soo socnaaquna uu ka dambeeyey xilligaas ayay markaan ka baxay meesha waa garta marka bal hadda waxaad iiga warantaa xamar baad joogtaa caasimadii baad ku sugan tahay eh, muddo dhowr sano saddex sana ku buuxsamay sidada aad sheegtay marka bal waxyaabaha kusoo jiitay ee muddada aad joogto ee aad ka heshay inkastoon ogahay dalaad ku dhalatay ood kusoo barbaaratay ood ku kortay wax lala meel dhigaa ma jiraan laakiin waxyaabaha hadda sida gaarkaa kuu soo jiita adiga maxaa ka mid a wallahi aan anigu waqti markan xamar muday oo aan magaalada kusoo degay waqti yar cabsiya kusoo jirto waqti yar dabaqay laakiin muddo yar kadib waxaan ahaa nin xor ah oo magaalada meesha doona ka mara Een, runtii wax magaaladan aan hadda joogo iyo wadankan aan anigu leenahay aan ku noolahay hadda wallahi meel la fiirsan karaa ma jirto cimiladiisa keliya aan wax laga maarmi kara ahayn mar walba ee tiraa noqo waxaan soo xustaa qabowgii iyo barafkii jaakadii waaweynaa markaasa iraa balukeeda sama ha ku dhaafay way kartay haddana samarka sidii igu sii dhaafaa maalinba maalintii igu sii macaanis magaalada sidaas waxay igu gaadhay inaan xilligan kusoo gaaro waa tahay waxaad markaa iga warantaa muddada aad joogto een, ah, magaalada muqdisho fankaagiina kolley waad ku jirtay albano cusub heeso cusub heesii lagugu yaqiinay ee soo jiidashada lahaa wax ma samaysay haa dabcan waan ku jiray een, intaan hadda magaalada muqdishona dhowra ilaa iyo labaad sanayo gaarayaan iswaaya marka xiiso badan ay sameynta magaalada muqdisho haye maxaa ka mid ah haddaad bal qaar nooga taataabato magacyadooda heesaha aan hadda ku qaaday waxaa kamid ah hees la yidhaahdo isakeeda waxaa jirta hees la yidhaahdo gaari baa tahay waxaa jirta hees la yidhaahdo maxaaay gaar halkaa dhigsanayso
ubaxii xusuusteen inta ugu jeclaayeen ubaxii xusuusteen inta ugu jeclaayeen tii aan hablo idil iyadoon ka doorteen tii aan hablo idil iyadoon ka doorteen digaan la galay iyo ofinaysa waxaadka digaan la galay iyo ofinaysa waxaadka weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin kume ooridaade amarkaa qoraaye isa sida kanagu dhaxaywa amurinaga weyne isa sida kanagu dhaxaywa amurinaga weyne weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin kume ooridaade amarkaa qoraaye isa sida kanagu dhaxaywa amurinaga weyne isa sida kanagu dhaxaywa amurinaga tabiya olol aqalkeeni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradaadi ku xidhan tahay isna anigu sidiibaan kugu urfayoobahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya allo way u fududahay war inaynu kulanin sidiiban ayaankiyo calabka u sawiraya allo way u fududahay war inaynu kulanin sidiiban ayaankiyo calabka u sawiraya rabbigay ma eexdeen sidibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulanin sidiiban ayaankiyo calabka u sawiraya alla way u fududahay war inaynu kulanin sidiiban ayaankioy calabka u sawiraya rabbigay ma eexde sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde marka sidii degan waxaa ma karin kara waxaad markaa ka warantaa heesahaasi waa kuwo lagu soo diray oo xamar lagugu soo diray maya mise waa kuwo lagu sameeyey isla magaalada muqdisho gudaheeda oo magaaladan aad ku dhex qaaday dabcan magaaladaad ku qaaday laakiin xaggee lagu sameeyey ha ha degan kamar lagu sameeyey waxaa jirta dhalinyaro haysa ee hal abuuro dhalinyaro badan muqdisho waxay u yimaadeen heeso fara badan ay sameeyeen oo ay haysteen kadibna wixii suurtagal ahaa ama wixii soconayay oo macno lahaa ayaan sidii uga wada qaadqaaday oo aan sii aaminay sidii aan haya bal waxaad ka warantaa inta badan hore waxaan ogaa in heesahaaga ay inta badan u badnaayeen heeso leh magacyo gabdheed oo waraysi hadda ka hor aan kula yeeshan waxaad ku sheegtay in magacyada ay si uun kuu soo galaan oo marba iyadoo magacii la sita lagu keenayo inaad ku haystaan ay ku qasban tahay kuwan ama magacyo gabdheed bay leeyihiin wallahi caashe caashe caashe horta magaca gabdheed lagama waayi karaba waayo een ninka beerka sameeyey ama gabadha jecel laga sameeyey ama qolo kale wax ku sameeyey ama wixiina ay heeseenan inta badan ba waxay ku salaysiin ama ay ay mataqaanaa ka sheekeeyaan ay jacaylkaas iyo waxaas ay u badanyihiin marka haddana kama madna he- gabdhihii magacyadoodii iskuulkay ku jiraan
debaxdaniba hadalkiyo fikiraan tuujinayahay waa waxa dareenkiyo naftaddamaca geliye
heestaasi dabacsan ee deeqa iyo codka macaan ee fanaanka maxamed xuseen lafoole ayaan dhegaystayaal kusoo xirayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa inta aan mar kale dib isugu soo noqonayno waxaan idin leeyahay isma dhaafno
Thank you. fakiixisho kaba oo wax lagugu deeqo daakiikuuba sharafkuugu darogalay dadkaygaada waxaaniyo dulqadkiixisho kaba oo wax lagugu deeqo daakiikuuba sharafkuugu darogalay indhaha ku tiirsada deqayaratiga adigu dhageer jiray halkan kaa dareema deqa waan ku jecel qalbiga ku tiirsada deqayar tiraado adigu daldheer jiray halkan kaa dareema deqa waan ku jecel